ganacsatada mooska dhoofin jirtay ayaa sheegaya in shantii bilood ee lasoo dhaafay aysan jirin wax moos ah oo waddanka dibadda uga dhoofay arrintan ayay ku sababeeyeen dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid yihiin abaaraha soo noqnoqday oo keenay in tayadii muusku ay yaraato iyo tiradiisiiba iyo sidoo kale sababaha dhinaca ammaanka oo kor u qaaday qiimaha moosku uu ku tegayo bannaanka waryaheenna maxamed deeq ayaa haddaba warbixintan ku eegaya bal dhibaatadaas iyo waxyaabaha keenay muuska oo ahaa in badan dalagga ugu weyn ee waddanka dibaddiisa loo dhoofiyo gaar ahaan waddamada carabta ayaa joogsaday markii uu webiga shabeelle gudhay sannadkan bishiisii saddexaad iyo wixii ka dambeeyey sababaha dhoofka muuska u joogsaday keliya intaan kuma koobna ee waxaa jira sidoo kale ganacsatada dhoofiya oo sheegaya in maraakiib aan la helayn qaboojiyayaal in lagu qaado muuska iyo in ugu yaraan koob iyo labaatan maalmood uu waddada ku jirayo taasoo iyana keentay in suuqyada ay tagaan iyagoo aan wax taya lahayn shirkadda soomaali fruut sambana iyo som fresh ayaa ka mid ahaa shirkadaha muuska u dhoofin jiray dalka dibaddiisa waxaana shirkaddii ugu dambeysay oo ah som fresh ay joojisay dhoofka muuska bishii afraad ee sannadkan iyadoo shirkaddaasi muddo laba sano ku dhow ay shaqaynaysay maxamed abikar axmed waxa uu yahay madaxa shirkaddan somfareesh waxa uuna ka hadlayaa caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ee qabsaday muuskii ay dhoofinayeen dhoofka mooska wuxuu naga istaagi waagii webiga eber ka noqday mooska sidiisaba wuxuu u baahan yahay howlo aada u badan si ka daran ukunta sida loo xanaaneeyo ka darana mooska loo xanaaneeyaa beeristiisa ilaa meeshii loogu talagalay suuqiisa laga geey marka taasna waddankeena hadda sidii hore waagii dowladda jirtay oo nidaamka jira ma ahane hadda waxaa dhib ka taagan yahay burbur waddada ah mooska marka laga soo qaado dheerta ilaa dekadda laga geeya wuxuu la kulmaa burbur aada u weyn oo waxaa soo gaaraya dhaawacyo dhaawac yaryara soo gaara dhaawacaasoo adhow dhibaayo suuqyada caalamka suuqyada caalamka mooska la geeyo moos waxaa arkaysaa wax rinji la mariyo kale aada u dhaldhalaala keenana dhaawacyo leeyahay marka taasaa waxay keentay inuu mooskii noqdo moos aan la tartami karin suuqyada caalamka waxaa kaloo usii dheer qarashya qarashaad badanaa ku baxaya mooskeena qarashaadkaasoo haddii aan qiyaasnay ama aan xisaab ku sameynay gaarayo mooska aan ka qaadnay soomaaliya marka aan geena sida dubey oo kale waxaan qiyaasnay inuu noogu tagaayo ilaa laba iyo toban dollar kartoonkii oo laba saddex iyo toban iyo bar kiilo ku jirto waxaana suuqayaas laga helaa moos ecuador iyo laga keenay latin america oo ka nadiifsan mooskeena laakiin dhadhanka looma gaarin laakiin nadiif ahaan ka nadiifsan lacagtiisana ah ilaa iyo toddoba sideed dollar marka nin toddoba sideed dollar arkaayo moos labiiyo tobanka wuu fadhiya adigu labiiyo toban wuu fadhiya saddex iyo toban iyo bar afar iyo toban camalaha suuqa ku gadi kartaa marka taasna dhibay ahayd iyo webiga eber noqday annagooba taa iskaga sii dhib qaadanayo aan is dhehayna maalinba maalinta kale fiicnaan doontaa waa saan ma ahaan doono wadanka dhismiya isbedeli doona saan u lahaan webigaaba eber noqday
wadamada ugu badan ee aada u dhuufinayseen mooska waa wadamadee
wadamada ugu badan oo aan dhoofin waxayd sacuudiga imaaraadka qatar iiraan iyo kuweitbeeraleyda gobolka shabeellada hoose ayaa inta badan waxay beeran jireen mooska loo iibgeeyo waddanka dibaddiisa iyo sidoo kale magaalooyinka waddanka axmed cabdile axmed waa lixdan iyo siddeed jir muddo konton sano ah ayuu ku dhex jiray tacabka beeraha wuxuu ku maareeyaa noloshiisa reerkiisa oo ka kooban laba wiil iyo gabadh oo dhammaantood xaasas ah waxa uu leeyahay laba iyo toban higtar oo ay ku beeran tahay dalagyo kala duwan shan higtar oo ka mida beertiisa ayuu erge u sheegay inuu ku tabco mooska dhaqaalo wanaagsan ayuu sheegay axmed cabdulle maxamed in uu ka heli jiray markii uu socday dhoofka muusku haddase uu faa'iido badan uusan ku qabin waxa uu ka hadlayaa sida ay u saamaysay noloshiisa mooska dhoofka ee istaagay
sidayna waxaan u saamaysay mataqaanaa faa'iida hooqal aan ku heli jirnay oo xoogle aan ku heli jirnay waa fahantina marka hadda faa'iidii dhanba waa dhuntiba hadsaas aawadeed ma aragta ah xoogoo dalqi hoos u yaraaday faa'iidadii marka waxaad noo sheegtaa bal ee dhoofka markii aad muuska dhoofisoo kale ee dhaqaalaha faa'iidada ee kaa soo geli jira qiyaastii qiyaastii macnaa kun iyo shan boqol laba kun oo anoo oo macnaa shaqaalo wax kastaba bixi jiri maaragtay ay aan aan aan helaa marka barkiisa haddana waxaa waaye beertaaday ku wacan tahay beertaada intay weyn tahay intay yar tahay beertaa intay weyn tahay dhaqaale beelaa kaa soo gala Ee, meeqa ektaroo moosa ku abuuran adiga haddeer A- an- aniga hadda shan aytar camal ektarkii meeqa geed ayaad ku ay- ayaa lagu abuuraa laba kun oo geed aa lagu abuuraa halkii aytar waa sidee marka rajadiina maadaama dhoofkii uu istaagay hadda weliba ilaahay xaggiis khayr lan karjiyey wahaynaa jismaraal lama niyey
Ee, hadda mooska ee, xageed geysana marka mar- maadaama dhoofkuu joogsaday hadda maadaama oo dhoofku joogsaday waxaan geynaynaa aniga hadda camaraan geynaynaa boosaaso dhulkaasi oo soomaalida degan maaragtay ayaan ku kala qaybinaa nolol ahaan marka maxaa weyseen nolol ahaan horta faa'iidadii muuska naga soo geli jiray waa waayini si oo noo qabato ayaan sigi muudmuudo haynaa ilaahay xaggiisa muuska marka meeqa xilli ayuu soo go'aa okay? muuska waxaa macnaha waxaa waaye usiga sidiis bo hal geed haddaad tilaashid maaragtay halkaas geed toban geedos naqanaa dhinaca dhana ugu soo babaxaa geedkii kow tilaashi majuda mooskaa goyna moos mugeen geedkaas waa goynaysa kuwii dhinacaalka soo babaxayaan maaragtay kuwaasaa muusi dhalaayaan ma dhowa waa isku soconaysaa le shaqadiis usiga ismaan cabdulaahi macallin waxa uu muddo shan iyo toban sano ah ka shaqaynayey iibinta mooska waxaa bakhaar uu ku leeyahay suuqa degmada afgooye da'diisu waa soddon iyo sagaal jir nolosha reerkiisa ayuu ku maareeyaa dhaqaalaha ka soo gala mooska rediyo erga ayuu u sheegay cismaan in shan carruur ah oo uu dhalay saddex ka mid ah uu ka bixiyo waxbarashada bil walbana uu bixiyo lacag dhan laba iyo toban dollar halka uu sheegay in labada kale aysan gaadhin da'da waxbarashada cismaan ayaa sheegay in nolol wanaagsan uu ku haysto ka ganacsiga muuska waxa uuna weydiiyey haddii ay jirto saamayn uu ku yeeshay dhoofka muuska ama faa'iide ay ku qabaan joogsiga dhoofka muuska laakiin mooska markii la dhoofin jiray iyo hadda waxa- waxay ka mid yihiin mooskii qurux badan ah hadda waddanka soo galay dhoofintii oo oo lagu qaadi jiray marka soomaalidana waxay jeceshahay wixii fiican ee soomaali ay jeceshahay wax kale oo hadda oo dhibna laguma helin naaqusna magu qabin ziyaadana laguma qabin dhadhexaadoo iska ahay marka mooskan quruxda badan ee dalka dibadiisa loo dhoofi jiray suuqa la keeno sidee loo iibsadaa waxaa loo iibsanaa maasha allah aad iyo aad dadka waxaa wixii qurux badan ay barrabaan mar hore waxaa loo keeni jiray mooskii oo adiga oo oo oo gacanta gacanta ilaa adiga wax waaye toban toban iyo laba ga- waxaa jiira camal waaye marka adiga laba jiira oo ugu hooseyso oo dhiga oo waxa gacanta hoos ee ka baxaay aa la soo goyi jiray saasaa aa loo soo geli jiray wixii qurux badanna waa la dhoofi jiray kartoonaa lagu shubi jiray xilligan marka mooska ma jaban yahay qiimihiisa xilligan hadda wuunu jaban yahay inkastoo oo waxaa sidii hore oo hadda aan dhaanno adiga mooska birimada hadda waxaa la gadaa shan boqol suuntadan waxaa la gadaa afar boqol teersadan waxaa la gadaa laba iyo konton ilaa adiga saddex boqol intaasay u dhexaysaa Ki- kiintaalka haa wax saameyn ahna aan ku qabno oo ilaah uuntana ma jirto alxamdulilah horey markuu dhoofku u socon jiray ee meeqaa la iibin jiray mooska horey adiga shan boqol ke- ba- mooska birimada ah shan boqol ilaa lix boqol oo u dhexeeyey waa qiimaha hadda la iibin oo qiimaha oo oo hadda la iibiye laakiin hadda waa mooska qurux badan hadda haddii dhoofintii oo ilaahay uu naga joojiyey mooska qurux badana hadda noo soo galo wax oo dhib ah hadda aan u qaban bana alxamdulilah dhaqaalihii aad ka heli jirteen marka xilligaa iyo hadda bal ka waran maxaa farqiga u dhexeeya wax farqa u dhexeeya ma lehe laakiin waa adiga mooska qurux badan ee ummadda ay raacaan alxamdulilah nolol maalmeedkeena waa u qabnaa wax dhib eh ma qabno ee ka idiin faa'iido badan marka ganacsato ahaan mooska in loo dhoofiyo dalka dibaddiisa in magaalada uu soo galo oo aad sii iibisaan wallahi inuu magaalada unoo soo galaa noo fiican mooska oo wax badda lah oo ummadda inay waxaa ee wax ka cunto kaas ayaa noo fiican dibadda dibadda dhib laygu qabnaa mooska wana mooska ugu qurux badan inuu dalka noo soo galo ayaa u baahannahay xilliyadee marka inta badan mooska uu raqiisa xilliyada oo waxaa diirta oo kuleelka ah oo ayuu raqiisaa waayo beeraha lagu mahaa karo waana kuleel marka mooskan wuu soo raqiisaa kuleel awgiisa ayaa loogu soo bixinaa beeraha Ge- waxaa gu'ina waa qabow moos lama helaayo xagaaygana waa sidoo kale adiga alxamdulilah hadda hadda xilligan hadda aan ku jirno oo diirta ah mooska waa lasoo wada bixiyaa beerta lagu mareybi karo wax dhoofin eena kama socdo madaxa maamulka dasom fresh ee muuska dhoofin jirtay dalka dibaddiisa ayaa sheegay in dhowaan ay dib u bilaabi doonaan dhuufka muuska oo uu sheegay inay jiraan shirkado laga leeyahay dalalka dibaddiisa oo ay heshiisyo cusub la galeen mase uu sheegin wakhti uu dib u furmi doono